maamulka gobolka galguduud ayaa wadaha qorshe la doonayo in maleeshiyaadka al-shabaab looga xoreeyo deegaana dhowra islamarkaana degmada ceel buura qeyb ay ka tahay deegaanka ceel qorax oo ka mid ah gobolka galguduud ayaa laga furay xafiisi ku-meel gaar ah si saldhig oo ugu noqdo xoreynta degmada ceel buura ee gobolka galguduud waxaana munaasabadaasi lagu furayay xafiiska ka qeyb galay gudoomiyaha gobolka galguduud sheekh axmed cali jimcaale mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo sidoo kale guddoomiyaal degmo munaasabadda ayaana ugu horeyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada ceelbuura nuur xasan guutaale waxa uuna sheegay in qorshaha ay ugu jirto sidii loo xoreyn lahaa degmada ceelbuura maleeshiyaadka al-shabaabna looga dulqaadi lahaa
soo qaatay la dagaalamadiisa iyo abaabulkiisa hadda laakiin waxaan is leenahay markaan markaan waxaan rabnaa kama dambaysi inaan ka dhigno haddii alla idmo dadaal dheeroon gelinay gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo aniga maamulka dhammaan iyo xildhibaano wasiiro dhammaan iyadoo loo kala harin madaxda galmudug oo ay ugu horeeyaan brime ministerka madaxa xukuumadda sheekh maxamed shaakir faliilta sheekh maxamed shaakir iyo ra-iisul madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf waxaan rajaynaynaa arrintaasasi kadib ayaa munaasabadda iyana waxaa ka hadlay guddoomiyaasha degmooyinka gurceel iyo matabaan ugu mahad celi doonaan maamulkan aad baan ugu mahad celinayaa madaxda ka soo qayb gasha aad baan ugu mahad celinayaa hay-adaha samafalkoo jooga iyo kuwa kalena insha allah howlo deg deg ah inay qabtaan baan ugu baaqaynaa oo hufan bulshada si baraxla loogu adeego ugu dambeyn ayaa munaasabadda si wadajir ah waxaa u soo gabagabeeyey xildhibaan axmed cabdi kabayare iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka galgaduud ee sheekh axmed cali jimcaale waxa ayna sheegeen in muhim ay tahay in deegaanada maleeshiyaadka al-shabaab ay dadka ku dhibaateeyaan ee gobolka galgaduud loo duubto sidii looga kor qaadi lahaa dhibaatada maleeshiyaadku dadka shacabka ah ay ku hayaan mar waliba munaasabadda nuxurkeeda iyo ujeedadeeda waxaa sheegay madaxdii iga horreysay waxay tahay in halkan laga furo xafiisku meelgaara ay leedahay degmada ceelbuur oo insha allahu maamuli deenno isku dugi doona degmadaas iyo deegaanadeeda dhammaan sidii ay xor u noqon lahaayeen oo cadowga gacantiisa looga bixin lahaa inta hadda xortaan insha allahu loo sii xoojin lahaa xorriyaddooda iyo maamulkooda iyo nidaamkoodana aad loo sii horumari lahaa waxyaabaha ka maqan ee laga yaabo inay maamul ahaan maamul la-aan uga maqan yihiin ama xafiis la-aanna insha allahu ay ka bogsan doonaan oo ay ku gudbi doonaan ceelbuur ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka muhimka u ah gobolkani galgaduud balse maleeshiyaadku muddooyinkii lasoo dhaafay dadka shacabka ah ay ku dhibaateynayeen iyadoona qorshaha xoreynta deegaanadaasi maamulka gobolka galgaduud iyo kan galmudug muddooyinkii lasoo dhaafaba uu waday maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusmareeb